xisbi siyaasadeedka b n d jabuuti ah ayaa u kala jabay laba garab xisbigaasi ayaa waxaa muddo dheer soo hogaaminayay aadan rooble cawaale waxaase haatan lolan adag uu uga yimid xubno ka tirsan xisbiga b n d oo sheegay inay xilkii ka qaadeen aadan rooble guddoomiyana ay u doorteen cabdiraxmaan maxamed allaale haddaba waryaheenna ramadaan muuse ayaa la kulmay labada nin ee weli guddoomiyenimada kala sheeganaya waxaana ugu horreyntii la kulmay cabdiraxmaan maxamed allaale waxaana uu weydiiyey sababta loo beddelay aadan rooble xisbiga qarankaee dimuqraadiyaddu isbeddel buu doonayey isbeddelkaa uu doonayey muddo lix sannadoodaba isbeddel buu cabaadaya u doonayey isbeddelkii dee uu gaaray oo uu sameeyey wuxuu isbeddelkaas wuxuu ku rabay si awrku markuu daaladee rarkii markuu qaadi kara waay waa la bedelaadee marka si hogaanka xisbiga b n d qaranka dimuqraadiyadda oo labaatan sannadood jira maanta si uu u bedelo waayo wixii hadduu sii socdo micna kuma fadhiyo waxa weyaan isbeddelku waxa weeyaan waa si hawshii usii socoto markuu hawshii kii hore gabay dee ku cusub oo wixii sameynaya dee loo baahan yahay waa maxay haddaba waxaad ku diideen guddoomiya aadan rooble oo aad la shaqaynayseen muddo dheer waxaa lagu diiday marka urur uu labaatan sannadood jiro waa inuu eegaaday mar un inuu maxay ahayd bal maxaa u soo biray muu khasaaray muu markaa dibudhac mooyaane waxba waa wax kale oon hor socda ama tayaa xisbigu uu leeyahay waan weynay markaa dee waxaan gaarnay inaan ururno oon ka naano mudana guddoomiye sidaan dee xisbiga waxaynan wax ka bedelno kabedelaadii buu iska diidey markuu iska diiday markaama dee la tiigsanay xeerarkii iyo sharciyadii xisbiga uu lahaa waa maxay waxa laysodhan karo waa dhab waad ku qoonsateen aadan rooble intaasoo dhan ayaad la shaqaynaysay labaatan sannadood sidaad iminkaba carabka ku dhufatay miyaa laysodhan karaa meelo kale ayaa layniga soo dhacaya waxbaa jira may sida dhabtaa xaqiiqadu waxay tahay horta istuwarka wax la qarin kara maaha wax beenna wax la sheegi kara maa waayo beentaada horurtaada bidishaabaal yaa la ydhahdaa waxa weeyaan xisbiga beendi labaatan sannadood buu jiray toban sannadood xisbigu mucaarad buu ahaa min labiya sagaashankii ilaa iyo labadii kun iyo labadii markan isbeddelku uu ku dhacay xisbiga dhexdiisa waa meelaga uu yembe galay ee labadii kun iyo saddexdii tobankii janviye ee baarlamaankii koowaad ee uu ka qayb galo ilaa iyo intan iminka maxay ahayd labada muddo ay dhammaanayso ninkaas wuxuu gartay inuu baartigii kala halleeyo inta aan kuu sheegay tobankaas sannadood wax xaflad uu xisbigu qabtay ma jirin wax haba yaraatay xarakaad uu xisbigu qabtay ma jirin war xisbiga anaale buu ugu dambayta yidhi anaale marka guuxiinu in badan buu ayuu soo taxnaa in badan buu soo taxnaa oo labadii kun iyo shantii yaan bilownay labadii kun iyo shantii wax kastaan ku daynay xitaa jurnaal baan jurnaalkii beendeeda ee aljamuuriya la republik layidhahdo iyaan xitaa dacayad isagaa si aan huyar riixno uu dee bal u sameeyo daxarkaad inta badan laakiin waxaa la ydhahdaa inaad xoogaa iniguna aad ku degdegteen oo isaga wadatashi badan aydan la yeelan dadka reer jibuuti qaarkii ayaa waxyaabaha si inagu aadanaya iyagana maxaad ku qancin lahed
waxaa weeyaan jabuuti ninaan ogeyn ma jirto waxaa la asaasay xisbiga qaranka dimuqraadiyadda kun iyo sagaal boqol iyo labiyo sagaashankii intaasoo dhan dee koongaree lama qabin marka wuxuu dee halkuu ku socdaa halkuu dee gaari doonaa waa inta laga fikiraa marka xisbiga b n d baa u tashaday lagumana degdegayn iminka xisbiga b n dn waxaa lays odhan karaa laba garab ayuu kala jabay qayb waa tan adiga ku raacday qayb kalena aadan rooble ayay raacday sidee yihiin arrimahaas weyn xisbiga b n d mustaqbalkiisii aayihiisii siyaasadeed marka la eego ma sidaas weyn labada garab ugu kala jabaya may sidaa ma noqon doono xisbigu waxaan waa in yar waa beryod yar oo iska dhammaan doontaa waxa weeyaan halkay runtu iyo xaqiiqadu tahay bay ummaddii b n d iska arkaysaa ina dhan keliyata ay tahay oo dhankii kale ay ka jeesatay waa tahay kaasi wuxuu ahaa cabdiraxmaan maxamed allaaleh oo u warramayay wariyaha v o eda ee jabuuti ramadaan muuse dhinaca kalena waryaheenna ramadaan muuse waxa uu la kulmay aadan rooble cawaale oo isagu ku adkaystay inaan xilkaasi laga qaadin oo uu weli isagu yahay guddoomiyaha sharciga ee xisbiga b n d waxaan ugu horreyn ramadaan weydiiyey aadan cidda guddoomiyaha iminka xisbiga ka ah b n d gudoomiyuhu aniga dee ninkii abuuray weli uu joogaa wax koongres ahoo fadhiistay ilaa iminka ma jiro haddaa waayo kooxdan kale ayna fadhiisatay ilaan xusbigaagay ka tirsanaayeen labaatankaa sannadood ee xusbiga b n d jiray iminka ninka uu hadlayaad lahayd xisbiga uu ka tirsan yaad lahayd ma aha nin xisbiga ka tirsan magaciisa cabdiraxmaan maxamed allaale baa laydhaa xisbiga b n d kama tirsanayn weligiina marka xisbiga shuqulba kuma lahayn isagu in badan ayaa erge lagu soo diray oo layidhi mudane gudoomiye aadan rooble congress ayaan qabsanaynaa sharciyaqaan ayaa lagu soo diray oo convocation ku keenay oo kuyidhi congress buu xisbigu qabsanaya kasoo qaybgal maxaad markaa uga jawaabi weyda arrimahaasoo fara badan waxa oo dhan waa been weeyaan xisbiga congress maxaad u qaban weyda hadda congress wakhtigiisii buu wakhti buu leeyahy waa afartii sanaba kol marka xisbiga dowladda degan dowladda maamulka haysa shuqul kuma leh inay faragelisana ma aha marka wakhtiga afartii sannadood ay dhammaadaan ayaa kongareeska la qabanayaa kongareeskaasina waa fadhi aada u ballaaran weeyin xisbiga p n d waxaa caado lagu yaqaanay munaasibadaha qaranka sida calanka wakhtiyada xitaa uu isku yimaado haddaanu congress xitaa qabsan marka xitaa munaasibadihii aad isku iman jirteen xitaa lama qabto maxaa dhacay waan qabanaa waayo dalkan waxaa jira wargeyshiyo uyaanan jirin waxaa jira fagaaro keliya hato warka ummadda gaadhsiin kartaa jirta waa meeshan layidhaaho r t d iyo raadioga jabuuti labadabaa jirta labadaa xisbi ka hadli karaay ma jiro labadaa waxaa iska leh dowladda oo keliya iska leh markaad eegto labaatan sannadood ayaad xusbiga p n d u jiraa maanta sidaad carabka hore ugu dhufatay kun sagaal boqol iyo labiyo sagaashankii ayaad abuurtay marka xusbiga p n d miyaan u baahnayn isbedel maanta labaatan sannadood markaad adigu gudoomiye soo ahayd in xilku aad wareejiso miyaan ahayn dadka xisbiga ku jira oo aada u fara ballaaran marka dadka adiga ku taageersan xusbiga oo dib kuugu magacaabay xilka marka dadkaasaa dib iigu magacaabay dib bay ii doorteen xusbiga p n d bal sideed u aragtaa laba garab ayuu kala jabsan yahay mustaqbalka siyaasadeed ee xusbiga p n d sideed u aragtaa oo laba garab u kala fadhiya taadi waxaa kala saari kara un horta anagu laba garab buu kala fadhiya ma odhanayne iminka ninkan waxaa ka hadadlinaya inan yar weeyaan cabdiraxmaankan kuu sheegay beenday baan ku hadlayaa yidhaa kuwana canjilaya waxay leeyihiin anagu madaxweynaha dalka iyaan la jirnaa anaguna xisbigaygi sidii buu iskaga jiraa wax naga horjeeda ma jirtaan leenahay macaarid baan nahay baan leenahay dee ninkai hadliba ha hadlo dadka unbaa odhanayaa kii xaq ahaana waa kaa kii beenta ahaana waa kaa kaasi waxa uu ahaa aadan rooble cawaale oo isagu ku adkaysanaya inuu yahay guddoomiyaha sharciga ee xisbiga b n d inkasta oo isla guddoomiye ururkaasi uu isna sheeganayo ninka lagu magacaabo cabdiraxmaan maxamed alaale labaduba waxay u waramayeen waryaheena v o a ee magaalada jabuuti jamhuuriyadda jabuuti ramadaan muuse